waa barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahin ow toddobaadkii labaad ee bisha ramadaan ayaa durbaba la galay maasha allah dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u yeeshay dhegaystayaal ay ugu horrayso hooye maryan cawaale waxaa kaloo dhambaalkan ku jirtaa hibo geedi cilmi xayaad geedi cilmi xamda geedi cilmi mukhtaar geedi cilmi mawliid geedi cilmi muxyadiin geedi cilmi cawaale cabdi seed iyo yuusuf cabdi seed iyo aabe geedi cilmi xirsi iyo maxamed cawaale qayaad iyo shukri xuseen ibraahim reer geedi cilmi xirsi iyo asxaab kale oo aan lasoo koobi karin baa layidhi waxay hambalyo aroos oo wacan oo farxad leh hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda lamaanaha isdoortay baa layidhi maxamed geedi cilmi iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi hodan cabdulaahi khayre oo arooskoodu ka dhacay magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti bisha abriil markay ahayd shan sanadka laba kun sagaali tobanka waxaan leenaha bay yidhahdeen reerkii lagu nasto ee lagu nagaado allaha idinka dhigo annaguna waxaan leenahay aamiin
waxaa noo baaqaya maxamed axmed jimcaale iyo cabdirasaaq axmed jimcaale iyo cabdiqani axmed jimcaale cabdulaahi axmed jimcaale daadir axmed jimcaale cabdiqaadir axmed jimcaale cumar axmed jimcaale hani axmed jimcaale maqsuud axmed jimcaale hodan axmed jimcaale dhammaan reer axmed jimcaale waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna taaniid u dirayaan cabdicasiis axmed jimcaale oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed cabdulcasiis waxa ay leeyihiinna soo barbaar noqo kii anfaca waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba aamin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa waxaan dhegaystayaasha ibraahimna usoo qabanaynaa qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan aan ugu talagalnay ramadaaney goormaa kugu dambeysay ibrahim dhegaystayaashaba intaan la gaarin
codkii khadiijo fooday nuur ayaa ku luuqaynaysa
ramadaaney iyo khaliijo foday dhambaalkan caasho waxa uu noogu yimid yaasiin jaamac maxamed iyo qadar saleymaan maxamed iyo nimco muuse maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed maxamed ciise maxamed iyo ibraahim ciise maxamed sacad maxamed daahir iyo cabdilkhaaliq xaaji galab sabaad maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye suuri maxamed diriye iyo dhammaan reer maxamed diriye waxaana ay joogaan dunyada dacladeeda waxayna hambali u dirayaan nimco muuse ismaaciil iyo waxa ay yidhahdeen cali aadan maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiinna haydin horseedo guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan raacinaya ibraahinow bal mar kale haddaad soo qabatid mid gargaara haytarin waxba ha ii gargaarin haddii aanay gaarayn gacantaydu meel sare waa codka macaan fanaanadda nimco jaamac
codkii nimco jaamac ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa waxaan soo qabanayaa dhambaal lagu soo bilaabay dadkan oo kala jooga baa la yidhi dunida dacaladeeda waxay tahaniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan aabe cabdulaahi cali maxamed iyo hooyo xabiibo xaashi cabdi oo wiil ugu dhashay cisbitalka soomaali sudanes baa la yidhi ee magaalada muqdisho waxaana dadka diraya ay kala yihiin baa la yidhi maxamed salebaan cabdiraxiin axmed nuur gendhe iyo sadiiq aadan xidig mahad hubeeye iyo sidoo kale cabdiraxmaan toosane baa la yidhi iyo xasan xuseen xasan sawde maxamed axmed ikraan aragsan garaase nimcaan jaamac iyo cabdirasaaq biiriye iyo caasho ibraahim baa la yidhi iyo sidoo kale aadan nuur cabdulaahi diiriye waxay dhammaantooda leeyihiin aabe cabdulaahi cali maxamed iyo hooye xabiibo xaashi cabdi wiilkaasi ugu dhashay magaalada muqdisho waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin waa tahay caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray baari cabdiweli samawade iyo weli axmed koore iyo liibaan maxamed shirwac iyo xuseen maxamed guuleed iyo saciid cabdiqaadir salaad iyo cabdifataax xasan iyo maxamed sheekh ibraahim maxamed cabdi maxamed ibraahim jaamac axmed iyo maxamed xasan khaliif iyo maxamed cabdinuur ugaas cabdulaahi axmed cusmaan iyo axmed shaafi yuusuf yuusuf sheekh maxamed cali iyo maxamuud axmed nuur maxamed axmed nuur iyo caasho axmed nuur iyo faadumo axmed nuur iyo bahjo maxamed cumar iyo hodan cabdi iyo farax bashiir iyo waxay yidhaahdeen cabdiraxmaan cabdulaahi iyo khaliif bashiir saciid iyo qadar bashiir iyo maxamed cabdiraxmaan yuusuf iyo burhaan daahir xirsi iyo maxamuud axmed kashka ha ka tegana bay yidhahdeen cabdisamed axmed iyo cabdulaahi axmed iyo maxamed nuur axmed iyo cabdulqaadir axmed dhammaantoodna waxay kala joogaan soomaaliya ethoobiya kenya sacuudi arabiya iyo south africa waxayna hambali u dirayaan axmed macalin maxamed iyo marwadiis seynab shafeec oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen degmada raso waxaana ay leeyihiin allah ka dhig wiilkaasi kii soo weynaada oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba waxtara aamin ayaan leenahay ha ka tegin sujuudaha ayaan dhegaystayaasha usoo qabanaynaa ibraahinow waa mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan yaa ku luqaynaya xaamud ubax
inuu soomku soomku soomku faral yahay salahaadnu waajibay tahay sadaqadu sadaqadu wax weyn tahay sadrigiina ku hayo ha ka tegin sujuudana inuu soomku soomku soomku faral yahay salahaadnu waajibay tahay sadaqadu sadaqadu wax weyn tahay sadrigiina ku hayo ha ka tegin sujuudana safar bayna sugayo seef weeye duniduye ninkaansahay uu sii dhigan saldhigihiisu waa nahar jahanamiya silec weyn safar bayna sugayo seef weeye duniduye halkaasahay uu sii dhigan saldhigihiisu waa nahar jahanamiyo silico weyn socdaalka aakhiro xasuusto segsiga ka ilaali ummado una xasabigiyo agoonto baryada saatirka hena badiyo samaantana ku dhiiranaagada socdaalka aakhiro xasuusto segsiga ka ilaali ummado una xasabigiyo agoonto baryada saatirka hena badiyo samaantana ku dhiiranaagada saaxibikay rumaadow sakaraatulmowdkuna saacaday ahaataba wuu soo socdaayo ruuxna seegi maayi saaxibikay rumaadow sakaraatulmowdkuna saacaday ahaataba wuu soo socdaayo ruuxna seegi maayi sareeyow allahayow saxariirka dunidiyow dulmiga sibin ka soo baxay sinadiyo macsida badan samhariira samhariira samhariira nagahay sareeyow allahayow saxariirka dunidiyow dulmiga sibin ka soo baxay sinadiyo macsida badan samhariira samhariira
ka tegan sujuudaha iyo xamud ubax codkiisii ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray oo ciwaanna looga soo dhigay tahniyad dhalasho waxaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah waxaa ugu horeysa hooya xaliimo xasan waxaa kaloo dhambaalkan ku jira dad kaloo badan hooya canaab cabdulqaadir leyle maxamed cabdi galad maxamed cabdi guuleed maxamed cabdi axmed maxamed cabdi jaamac maxamed cabdi ibraahim maxamed cabdi sacdiyo maxamed cabdi iyo bashiir maxamed cabdi iyo sucaad maxamed cabdi iyo cabdulaahi maxamed cabdi waa dhammaan ilmo maxamed cabdi saciida ku jirta shucayb uu ku jira saadaam sumaya xaawo zakariya iyo yaxye dhammaantood waa ilmo maxamed cabdi waxaanay kala joogaan magaalooyinka muqdisho caabud waaq ethoobiya masar niger iyo britain waxaanay tahni dhalasho u dirayaan qadar maxamed cabdi iyo xamdi xasan muuse oo ay gabadhi ugu dhalatay lixdii bisha meey ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaroo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray sureeqo maxamed cabdiraxmaan iyo nimco maxamed cabdiraxmaan iyo najbo maxamed cabdiraxmaan cibaado maxamed cabdiraxmaan ifraax maxamed cabdiraxmaan cabdiweli maxamed cabdiraxmaan iyo aadan xasan isaaq iyo cabdi xasan isaaq yuusuf aadan kulow waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad gaadhsiiyaan maxamed cabdiraxmaan kulow iyo ruqyo isaaq nuur oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeenna xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdimayman maxamed ducaduna waa xaggina ay leeyihiin cabdimayman soo weynow noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara heesta suubanaan ayaan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa waxaa ku luqaynaya fanaanka nasteex siciid yuusuf
galgacalkay ka sababta sahawiyo daraada saqa dhexe habeenkii sahawiyo daraada saqa dhexe habeenkii urdaseye xawaaye asida
hadaad la kulanto suuradaadaara suuradaada ara suuradaada aragteed sida sagaldayo saxsaxawkunbad naftaydii ustadoon sad waxay ka dhigataa subaxdaad la kulanto suuradaadaara suuradaada ara suuradaada aragtee samirila ogo anahaygu siide samirila ogo anahaygu siide adna haygu siide samirila ogo anahaygu siide samirila ogo anahaygu siide adna haygu siideen
subanaan iyo codkii nastaaf saciid yuusuf ayaa intaas kaga gudbaynaa waxaan soo qabanaya dhambaal gaaban dadka dirayana waxaa ugu horeeya maxamed cumar axmed cabdifataax cumar axmedna uu ku jiraa iyo sidoo kale cabdicasiis cumar axmed waa dhammaan ilmo cumar axmed farxaan cumar axmed deeqa cumar axmed nasra cumar axmed iyo hani maxamed cali mustafa cabdulaahi xasan leyla aadan cali nuux maxamed axmed liibaan maxamed shirwac xuseen maxamed guuleed ugaas xasan bashiir saciid iyo cabdi xasan xuseen iyo axmed maxamed ibraahim waxay dhammaantood hambaliyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan nasteexa cumar axmed iyo seegeeda cabdi axmed xuseen oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho ducada waa dhankiinaba layidhi waa tahay nasteexa cumar axmed iyo seegeeda cabdi axmed xuseen gabadhaas ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo tii soo weynaata ee soo barbaarta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray cadday cadaani iyo nasro caynab iyo cabdirashiid maxamuud cabaas falastiin khaliif yuusuf iyo kamas faarax barre injineer borow cabdi aadan kuulow iyo xasan aadan kuulow iyo yunis aadan kuulow waxaanay jecel yihiin inay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan maxamed cabdiraxmaan kuulow iyo ruqyo isaaq nuur oo wiil ugu dhashay cusbitaalka m s f ee xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasoo loo bixiyey cabdimayman maxamed waxay leeyihiin noqo kii soo weynaadaa oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisa wax tara dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana ibraahimna waxa uu naga soo gaaray weli axmed koore baari cabdiweli samawade iyo liibaan maxamed shirwac saciid cabdulqaadir salaad iyo cabdifataax xasan maxamed sheekh ibraahim maxamed cabdi maxamed ibraahim jaamac axmed maxamed xasan khaliif maxamed cabdinuur ugaas cabdulaahi axmed cismaan axmed shaafi yuusuf yuusuf sheekh maxamed cali maxamuud axmed nuur maxamed axmed nuur iyo caashe axmed nuur iyo faadimo axmed nuur iyo bahja maxamed cumar iyo hodan cabdi faarax bashiir iyo cabdiraxmaan cabdulaahi iyo khaliif bashiir saciid iyo khadar bashiir iyo maxamed cabdiraxmaan yuusuf burhaan daahir xirsi maxamuud axmed wuxuu ku magac dheeryahay kashka iyo cabdisamed axmed iyo cabdulaahi axmed iyo maxamed nuur axmed iyo cabdulqaadir axmed dhammaan dadkani oo kala jooga dalalka kale ah soomaaliya ethoobiya kenya sacuudi arabiya south africa iyo meelo kale waxay hambaliyo dhalasho farxad leh u dirayaan mudane baa layidhi axmed macalin maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi seynab shafeec oo wiil ugu dhashay degmada raaso taariikhdu markay ahayd shantii bishan aanu ku jirnay meey sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxay leeyihiin noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin waxaa kalen dhegaystayaasheena u soo qabanaynaa qasiidadan ramadaanka aan ugu talagalay iyada ayaanan ibraahim oo dabcan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daandurey taan mar kale kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكر يسار للأدران
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم بل لي إذا أنت رحمة المنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
يوم الخميس عصرها المجيد كسر من والقائل الهجران سميتها بحلية الأذان طمنتها في السر والإعلان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع